saacadihii lasoo dhaafay waxaa deegaanka wajaale ee ka tirsan degmada warsheykh ka dhacay dil iyo dhaawac ay geysteen maleeshiyo hubaysan kadib markii uu halkaasi dagaal ku dhex maray dagaalkan ayaa ka bilowday gogol lagu heshiisay inay dad walaalo ahaa yoolaadi dhex teelay dadna hore iskaga dilay balse mar kale ayay halkaasi ku dagaalameen waxa ayna iska dileen dad hor leh tiro dad ah oo gaaraya saddex ruux oo labada dhinac ayaa ku dhintay dagaalkan waxaana ku dhaawacmay labo qof oo kale dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaa waxaa ku jira haween
degmada warsi waxaa aga dhacday cid isudhasho qaraabaa dhaxdooda maalin hore wiil iska dilay marka heshiisha laga gaaray waa laysku fahmay marka waa isgacan qaadaayeen inay issalaamaan laysugu keeno laysugu yeeray marka kuwii maqnaa waa la wacay waa isku imaadeen waa isgacan qaadaayeen marka qaar oo meesha kamid aha waxaa maqlay qaarka oo obil wax laga diliyay qaarkood qoray watan ay imaaday meesha idinkuwa la isgacan qaadayo xabadi meeshay ka bilaabatay marka waa la kala cararay xabadaa laysku fahmay marka kadib waxaa ku dhinteen lama oo lama qof oo meesha joogto waxaa kamid ahay waxa oo meesha joogo oo la dhaqaay marka maamo kalena waa ku dhacdo maamo kalena xabadda iftaa ku dhacdo waa dhimatay wiil kale iyo xabadka iyo maamo kalena waa dhaawacmeen waa lasoo qaaday maxamed duqow waa ku jira maxamed duqow yacan tarey duqow lama isla dhashay ahayn kuwaas waa dhinteen maami maami wiil waa marka maalin deerey duqla dhahna waa ku jira soomaaliya maya may waxaa dhayaa yaa gacanta ku qabaya marka meesha ciidama joogo dowlad ma joogto saas ah gobolka shabeellada dhexe ayaa waxaa ka taagan olaad dhex taala qabaa'ilka walaalaha ah waxaana wax laga xumaado ah in dadka isdilaya ay yihiin kuwo ehel ah iyadoo guud ahaanba ay xaaraam tahay in dhiigga qof kasta oo muslim ah lagu daadiyo si xaqdaro ah